Maamulka degmada Galkayo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka bilaabay xaafada horseed ee magaalada Galkayo furista wadooyinka muhiimka u ah bulshada, isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha, taas oo ay fulinayaan howlwadeenada waaxda Howlaha Guud ee Degmada Galkayo oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan Golaha Deegaanka Degmada iyo Maamulka Degmada Galkayo. Gudoomiyaha xaafada horseed Nuur Cabdi Axmed iyo mid ka mid ah howlwadeenada dowlada hoose ee la shaqeynaya ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo ka waramay qorshaha lagu furayo wadooyinka qaar ka mid ah xaafadaha magaalada. Waxaa sidoo kalena ay fariin u direen bulshada magaalada Galkayo oo ay ugu baaqeen in ay baneeyaan wadooyinka loogu talagalay in dadweynuhu isticmaalaan.
Waxaan ka shaqeynaynay xaafada horseed meesha loo yaqaan WFB maanta waxaa laga furay labiyo toban wado shaqadaas ay maanta maamulka dowlada hoose iyo kan xaafada joogmataradii degmada iyo agaasinka howlaha guud laga wada shaqeynaya dhammaantood shaqadu si fiican bay u socotaa oo wanaagsan dadweynaha wadadan inta la furay way fureen wadadii wayna nagala shaqeeyeen inta dhiman oo dhulkooda u baahan yahay in la shaqeeyo oo jid la saaro waxaan ka codsanaynaa inay si wanaagsan oo sharaf leh ay nagala shaqeeyaan midna dhulka qaadan mahayo annaga intayna hadda maamulka shaqeynaysaa mitirkuma lihin maanta loo fududeeyey wadooyinka w s b ilaa inta ka dhaleceelka caabdi jaacan dhalas wadooyin ka baxay gadaalna u tagay ilaa hal kilomitir leeyahay hadda iska leh dadweynaha sharafta leh oo meeshaan dhulka ku leh waxaan rabnaa inay aad iyo aad u soo dhoweeyaan wadooyinka aysan wadooyinka xirin wadooyinka la furo ilaa kilomitirkooda qof walba xadkii lagu talagalay waddadaas inuu gudbiyo intaasaan ka codsanayna dadweynaha annaga ee maamulka sharafta leh oo maanta soo abaabulay maamulka degmada Galkayo ee xarunta gobolka Mudug ee Galmudug ayaa mudooyinkii dambe waday howlo muhiim ah oo lagu baneynayo qaar ka mid ah wadooyinka xaafadaha magaalada iyadoo sidoo kalena la burburinayay dhismayaal sharci darro ah oo laga dhisay hareeraha wadada